bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafaylaha ka dhowaada warka hiraabna idaacadda raadiyaha baydhowsinhayta qodobada warkaananku doorkaroon dhegaystayaal haddii laaraal ku naqdisin dhugunsu doontaan weliba ku mid ahaa shirka golaha wadatashiga doorashooyinka ee qaran oo geeka furmahaya iyo maamulka hirshabeelle oo ka dhawaaqay inuu qaban ku hayna shirka geeka furmo doona ciidamada dowladda oo deegaano la wareegaya dagaalku darara deegaano ku tirsan gobolka muduga puntland oo geeka toogaysho ku fulyahayd xubno ku tirsan al-shabaab sidaas oo kale maraykanka oo ku hadlay walbuwo oo laka aragii howada iyo sidaas oo kale dhowr qof oo ka amooday dhismo ku burburiyay magaalada aleskandariya hiraafeeda dhegaystayaal weliba waa hiraabnimo axad ee taariikhdana weliba ka beeganta labaatii toddobada bili lixaad ee juun sannada lamada kun labaatii kowda dhegaystayaal intaasayt weliba hayno qodobada hiraabtan warkaananka door kulan saaxiibayaal aka dhawaada warkii oo faahfaahsan hiraafeeda dhegaystayaal geeka oo axad ee weliba la filahaya magaalada muqdisho kulun kuwa dhadan golaha wadatashiga doorashooyinka oo ka kooban ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo madaxda shanta dowlad goboleed iyo gudoomiyaha gobolka banaadir n sabtidii shalay qorshahay in shirkaashayti furma sababo la xiriira madaxda dowlad goboleedada oo muqdisho ka maqnayay habahaata weliba hati ku sugan ah madaxweynayaasha maamulada galmudug koonfur galbeed jubbaland iyo puntland shirka oo gudoomiye doona ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba lanku hadala doonay arrimaha doorashooyinka howlihii ka qobsoomay tan iyo heshiiskii labaatii toddobadii may iyo caqabadaha la gudboon heshiiska doorashada warar kale oo habahay weliba iyo sheegahaynan madaxda dowlad goboleedada qaarashiyo fadahaya in reed anfiriol kusuubi heshiiskii doorasho iyo ona fadow in goobaha doorashooyinka la qobdo inay nagadan maamul kasta hal goob sinyaraata culeys fara badan oo yoola kulmi lahaayeen haddiinu firin dhinaga hirshabeelle dowlad goboleedka hirshabeelle waliba ayuu sheegaynaa inuu qiiban ku hayna shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalk soomaaliya dowladaha xubnoka eh iyo maamulka gobolka banaadir oo geeka ku furmi doona magaalada muqdisho qoraal hakubay madaxtooyada hirshabeelle waliba laka sheegay in sababtooyo qiiban ku hayna shirka eta in waltale aanka lahayna islamarkaana aqbalaan walaayaha kubaha dowladda hirshabeelle weliba ee caddeese inay qiban ku hayna shirka golaha wadatashiga qaran ee dowladda federaalka dowladaha xubnoka iyo maamulka gobolka banaadir oo geekala filow in magaalada muqdisho ku furuma hirshabeelle maadaama talanka la hayna qabsoomooka shirka walaayaha kubaha managadu doonan walqusay maamulka hirshabeelle laka eri inka dambeyn maamulka hirshabeelle weliba ayuu sheeganaa in dhowri doonan fulinta hesiiskii tumiyi toddobadii sebtembar iyo kii labaatii toddobadii may ee laka saxiiyay magaalada muqdisho xukuumadda soomaaliya iyo madaxda kale ee dowlad goboleedada yobaliin ku hadalna diidmada shirka geeka en ka furmi doona magaalada muqdisho diidan dowlad goboleedka hirshabeelle ciidamada dowladda oo deegaano la wareegi howlgalkan oo hay koo qorshaysanga ciidanka xoogga dalka ku suubiyeen deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha hoose welibana ujeedii ka sheegay xaqiijinta amnigii weliba ku horseedo ku weerarada al-shabaab iyo ku fulyaayaan deegaanada gobolkaas howlgalkiiyo si wadajir ee suubiyeen ururada afaraad guutada tumiyi lixaad kumaandooska xoogga danab iyo ururka lixdii afaraad ee guutada toddobaad qeybta lixdanaad ee xoogga dalka welibana si gaara aan ku fulyeena deegaaniga ku mid een yaqdhuubo dibiley bocorey hakow warta macalin shabax iyo caliwbaarow oo markaas ku tirsan gobolka shabeellaha hoose inta howlgalka dareere saraakiilla ciidanka xoogga dalka weliba iyo ankuur galana xaalada nololeed ee haysa dadka deegaanada howlgalkaiyo kusuubiyeen ciidamada ku sugan saraakiil howlgalka hogaamiyaasi weliba oo sheeganaa in howlgalada iyo sii socdo doonaan ilaa iyo deegaanada gobolka shabeellaha hoose laga saaro al-shabaab howlgalka ciidanka dowladda iyo kusuubiyan gobolka shabeellaha hoose weliba ku toosay xero toddobaadii laha dhaafi ciidamada dowladda oo markaasaytii ciidamada howlgalkan oo kale ayaa ku wadan deegaano ku tirsan gobolka shabeellaha dhexe dagaal iyo weliba haddii ku darara deegaano ku tirsan gobolka muduga dagaalkan oo dhexay ciidamo ku tirsan handaraaweysta galmudug oo kaaladow han xooga dalka iyo xubno ku tirsan ururka al-shabaab iyo weliba haddii ku darare deegaanka wisil oo ku tirsan gobolka mudug dagaalka weliba ka dambeeya kureed markii al-shabaab weerar qarax ka bilaawday oo ka qaadan saldhig ciidamada galmudug iyo kaleyn deegaanka wisil oo kiyaalantan dhexayta magaalooyinka hobyo iyo gaalkacyo ee gobolka mudug dadka deegaanka weliba ku waramahaynaa in weli deegaanka ku darara dagaal aan dhexeey ciidamada galmudug iyo al-shabaab islamarkaana hoobkanocdi saldubung linis adeegsadahaya khasaare dhimashiyo dhaawac bale ayaa ku dhaladay dagaalkan oo welina ogayna maadaama usuuli dareero welibana la sheegay in rasaasta lamaada dhina linis adeegsahan oo kadhihi xaafado ku tirsan deegaanka wisil ee gobolka mudug al-shabaab weliba weerara warar iyo ku qoreen baraha iyo kaleeg internetka weliba iyo sheeganaa in iyo la warayeen gacan ku-haynta deegaanka wisil ee gobolka mudug balse iyo anjarna dad madax bannaan oo xaqiijiyo kor arrintaas saacado haddareer weliba likuwada in maxkamadda ciidamada puntland iyo dil toogasho iyo kufulida xubno ku tirsan ururka al-shabaab oo horey xukun dil ee linkarida hanasayti oo ka howlgalayay magaalada gaalkacyo warakubay maxkamadda ciidamada puntland weliba laka sheegay in xubnahan oo deerow tum-isiyeed qof oo hayanhano dilal qorsheysan weliba qaraxyo muddo dhowr sano eh ka jeysaday magaalada gaalkacyo gaalkacyo waryar kureed weliba ka dhiyay toogasho tumisiyeed ku mid ee al-shabaab taaseyti oo ay tiradan ka badanaytay ee ururka al-shabaab lankutoodo soomaaliya yaa laka eeri waraakubahi maxkamadda waa markiin ku horeysay ee maamulka puntland tiri intaas la-eg markaas lakahela iniyoo ka tirsan ururka al-shabaab oo markaasi kutoodan goobfagaare ah iyo oon weli deegaanada puntland oo ka dhiyaayeen dilal qorsheysan weliba qaraxyo ah meeli dhageystayaaliisnoo dhugunsahaytan weliba idaacadda raadiyaha baydhabo ee magaalada baydhabo anka dambeyntii dowladda mareykanka weliba ay sheegtay in walfaahfaahin aan ku bii kornaa walbuwow oo markaas lan ogayno weliyo oyin duulimayaal duuliyaal ku tirsan ciidamada dibadda ee mareykanka iyo horaantii bilan walaagasaytii ka aragii hawada mareykanka dowladda weliba meelasaytii ka saartay in walaabanyoyin qalab la hadiri warbixin hakubahi waxda gaashaandhigga mareykanka ee lankasoo bentigon welibay sheegtay in boqol afarti afar dhacda laakatabi hawada tan iyo lamada kun afartii balse mid ku mid eh hadda lakasoo haysin walowsa islamarkaana walsharaxaad ee lankubii korna aqalka koongareeska iyo horaan ee codsadii in la baaraa walaawan kureed markii duuliyaal ku tirsan militariga walaasaytii iyo ka argan hawada mareykanka horaanti bilan yahaytii markii dowladda warbixinha ku saartay howlgal iyo suubiyan militariga mareykanka oo sanadkii lahadhaafi likabaari walyaabo duulo oo markaasaytii la ogaana tobankii sano ee lahadhaafi lika arga hawada mareykanka waxda gaashaandhigga mareykanka bentagonka weliba sheegtay in fadaasa in walbadan ka fahanta walaawan oo lahgaawi yufus oo markaasaytii la go-aansi in khatar markaasi ka in ammaanka qarankii weliba in kala dhina kale dhowr qof oo ka amuday dhismo ka burburiya magaalada alexandria afar qof oo habeen ayaa la sheegay in markaasitiyo ka amuudan dhismo shan dabaq ee ka burburi magaalada alexandria ee waqooyiga dalka masar sarkaalka sarkaal ammaanka ya sheegay in shaqaalaha gurmadka iyo badbaadeen afar qof oo kumid ahay aan dhaawacmi dhismaha burburya la sheegay inuu sahay ka horelan dhisiyo on markaas dowladda hoose ee magaalada aleskandariya horey in amartii in la dumay dhismaha sanadkii lamada kun tumiseedkii inta badan dhismayaasha kiyaala bartamaha magaalooyinka qaahira iyo weliba aleskandariya iyo ahaanu ahaan horelan dhisi qarnigii tumi sagaalaad ama bilaabkii qarnigii labaatanaada warkii dhegeystayaal isin kuldarartan idaacadda raadiah baydhabo saaxiibyaal raabtan intaninka donye